الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وحيثما تعارض العرف الجلي والشرع فليقدم للأول إن لم يكن بالشرع حكم اعترق فإن يكن فهو بتقديم أحق والعرف إن عارضه الوضع ففي مقدم عنهم خلاف قد قفي فبعض الحقيقة اللفظية وبعض الدلالة العرفية وقيل إن يعم وضع قدما وقيل غير ذاك فاحفظوا علما والعام والخاص من العرف متى تعارض ففيه ضابط أتى وهو أن الخاص حيث حصر لم يعتبر أصلا وإلا اعتبر مبحث للعادة هل تنزل منزلة الشرط خلاف ينقل وغالب الترجيع في الفروع لا يكون كالشرط كما تأصل تختيم للعبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى waxaynu ku soo jiray yacni shantii qaacido ee muhimka ahaa qaacidadii ugu dambaysay oo la yidhaahdo alcaadatu muxakama furuucaad u fara badanna ay gudagelayso yacni qaacidada ah alcaadatu muxakama waxau yihi waxayumaa tacaarada alcurfu waxayumaa goor kasta oo tacaarado ay iscaaridaan alcurfu ljali curfigii muuqanaya daahirka ahaa waa caadadii iyo washarcu sharcigu ay iscaaridaan falyuqadamana ha la hormariyo lilwali ka markaa horreeyaha la hormariyo curfiga ah in lam yakun waa haddaanu ahayn bisharti xukmun ictalaq in lam yakun waa haddaanu ahayn xukmun xukmi ictalaqa mid ku xidhmay bisharci sharciga ku xidhan haddaanu ahayn fa in yakun hadduu yahay xukmigu mid sharciga ku xidhan fa huwa markaysaga yacni markaa kaas yacni sharcigu axaqu bitaqdiimin horumarin isaga ayaa ku xaqnimo badan waxau inoo tilmaamayaa waxyaalihii marka alfaadii haddii ay leedahay curfi ay leedahay ee sharcigana marka ay wax ugu soo aroortay macno kale oo mutacaaraf oo laysla yaqaan oo lagu istilaaxay ama lagu heshiiyey oo curfiya marka ay leedahay haddii la isticmaalo ma macnihii curfigaabaa lagu xambaaraya mise macnihii sharciga loogu yaqaanay waxau inoo tilmaamayaa haddii marka waxa weeye alfaadii sharciga aynay ahayn oo nas markaa sharciga wax ku soo arooro kale aynay ahayn ee dadka isticmaalkoodii ay tahay iyagu ay isticmaalayeen markaa waxaa la hormarinayaa curfigaa la hormarinaya laakiin hadday tahay xukmigu inuu sharciga ku xidhan yahay oo alfaadanna ay tahay lafdi sharcigu isticmaalay isticmaalka uu sharcigu isticmaalayma macnihii mutacaarafkaabaa la hormarinayaa mise macnihii sharciga ahaa ee sharciga loogu yaqaanay macnaha sharciga loogu yaqaanaa la hormarinayaa buu ina yidhi masalada waxa weeye haddii sharcigoo kale ay ku xidhantahy tusaalaheedu waxay ahaatay assalaa yacni asalaa waxa ay leedahay yacni macno sharciya bay leedahay alfaadda sharciga markay ku soo aroorto yacni waxaa laga hormarinayaa waaba markaa yacni luqada kii loogu yaqaanay waxaa laga hormarinayaa macnaha sharciga loogu yaqaano ah cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiir mukhtatamatin bitasliim sidaas oo kale ayay markaa noqonaysa haddii waxa weeye curfi iyo sharci haddaas suladaas oo kale waxa weeye luqawi iyo sharci baa iscaariday marka waxa weeye yani alfaada sharciga maadaama ay tahay sharciga marka lagu isticmaalay waxaa lagu horumarinayaa macnaha sharciga haddii curfi iyo sharci iscaaridana waa saasi la-eg curfigii iyo sharcigu hadday iscaaridaan iyadana waa saasi la-ego waxaa la hormarinayaa macnaha markaa sharciga haddii alfaadii sharciga ay taho sharcigu isticmaalay laakiin haddii sharcigu aanu isticmaalkiisa la fasirin ee isticmaalkii dadku ay isticmaaleen la fasirayo macnaha curfiga ah baa la hormarinaya tusaalihiisu waxay ahaatay kalluunka bahalka la yidhaahdo yacni dadka markaa agtooda ama curfigooda yacni laxmi looma yaqaan sida yacni carabta laga soo naqlinayo innagu waa laga yaaba markaisaga inaanu laxmi isaga naqaano ama hilib isaga naqaano waa markaa surowda yacni fii luqati alcarab ama curfiga markaisaga yani isticmaalka carabi u isticmaashay ee ay isla taqaano yacni laxmi uma yaqaanin markaa inuu yahay inuu markaa samagu ama markaa kalluunku inuu laxmi yahay uma yaqaanin hadduu nin dhaarto uu yidhaahdo yacni uu ka dhaarto markiisa waxan markaa laxmi inuu cuno laxmi inuu cuno ayuu ka dhaarto amaba talaaq mucallaq calaa shardi buu markiisa waxan markaa isticmaalay oo waxa uu yihi anti taaliqun in akaltu laxman yacni gabadh yahay waad iga furan tahay haddii laxmi aan cuno kuma furmayso waxa weeye hadduu kalluun cuno waayo curfigii markaisagaa laguma yaqaano inay markaa laxmi tahay yacni kalluunka looma yaqaano hadduu dhaarto uu yidhaahdo wallaahi cuni maayo markaisagaa wax laxmiya cuni maayo kuma dembaabayo hadduu markaisagaa kalluun cuno walow markaisagaa yacni qur-aanka ugu soo aroorto iyadoo laxmi lagu magacaabayo yacni kalluunka oo ilaahay waxau uhi huwa aladii sahara albaxra lita'kuluu minhu laxman dariya marka kalluunkii laxmi baa lagu magacaabay oo nusuusta ay ugu soo aroortay ama isticmaalka dadku ay isticmaalayaan ee iyagu markaysaga xagga curfigooda ee mutacaarafka isla yaqaaniin laxmi markaa kuma ilaaqaan laxmi haddii la ilaaqana kuma dhacayso kalluunka yacni qariina iyaday raacdo oo markaysagaa la qaydo oo markaysagaa sidaasoo kale mooyaane laxmi haddii la ilaaqo mutabaadir ma aha in kalluunkii looga jeedo saasaa luqada carbeed ay ku tahay buu yidhi markaysagaa mutacaarafku yacni saasaa agtooda ka ah marka haddii dadku ay isticmaalaan oo ay noqoto markaysagaa nin inuu isticmaalo ereyga laxmi ama uu ka dhaarto ama dalaq mucallaq calaa shardi uu ku xidho cunitaanka laxmi uu cuno samagii markaysagaa xukunkaasi ku xidhma maayo oo kumana dembaabayo yacni marka waxaa weeye dalaaqiina markaysagaa ku dhici maayo mucallaq calaa shardin ahaa hadduu yidhahdo anti taaliqun in akaltu laxman yacni kuma furmayso hadduu marka kalluun cuno walow ilaahay haba ku magacaabo kalluunku inuu laxmi yahay wakadalik nin baa dhaartay oo waxau yidhi yacni wallaahi laa ajlisu fii dawi siraajin buu yidhi yacni ilaahay baan ku dhaartaye laydhi waxa weeye markaysagaa iftiinkii yacni fadhiisan maayo buui ama alaaq mucallaq calaa shardi buu markaysagaa ku xidhay oo waxau yidhi yacni anti taaliqun in jalastu fii dawi siraajin buu yidhi kuma furmayso ama markaa kuma dembaabayo hadduu markaysa waxaan markaa qoraxda markaa iftiinkeeda hadduu fadhiisto walow ilaahay siraajba ha ku magacaabo tabaaraka aladii jacala fi samaa'i buruujan wajacala fiiha siraajan waqamaran muniira marka waxaa weeye haba lagu magacaabo inay qoraxdu siraaj tahay oo qur'aankaa ugu soo aroortee dadka agtooda mutacaarafkama aho ma yaqaaniin siraaj markaysagaa haddii la itlaaqo inay ku dhacayso waxa weeye qoraxda markaysagaa inay ku dhacayso uma yaqaaniin mar hadday caynka ayadaa tahay isticmaalkay alfaadda dadku isticmaalaan oo lays yidhaahdo ma macnihii marka ay ugu soo aroortaye nusuusta loogu magacaabay baa lagu xambaarayaa mise waxaa lagu xambaarayaa macnaha mutacaarafka ka mutacaarafka ah baa la qadimaya mar haddii xukmi sharcii wuxuu ku tacalluqa aynay ahayn bimacnaa alfaad sharciga ku soo aroortay oo sharciga markaysagaa lafdigaa ku soo arooray maxaa lagu fasirayaa aynay ahayn ama waxa weeye lafdi markaa sharciga ku soo arooro curfi markaysaga isticmaalkiisa aada loogu yaqaano curfu sharci wax loogu yaqaano aynay ahayn curfu sharci walow dadku haba isticmaale haddii sharcigu curfi yani markaa gaara ka leeyahay sida asala oo kale asala oo kale xaalka noocaas hadduu yani dhaarto uu ku dembaabo hadduu dhaarto uu yidhahdo markaysaga wallahi markaysagaa laa usalli yani waxa uu ku dembaabayaa untii markaysagaa rukuucda iyo sujuudda u saaxiibka ah ee cibaadada maksuuska ah intaasuu ku dembaabaya taas ayuu ku dembaabaya yani kuma dembaabayo markaysagaa ducadii markaysagaa ku dembaabi maayo walow luqa ahaan markaysagaa duca haba loo yaqaana hadduu markaa ku dhaarto uu yidhahdo markaysagaa wallahi soomi maayo iyadana markaysagaa imsaaga maksuuska ee cibaadada ah ee markaysa waxaan markaa fajru saadiqa ka horeeya ilaa qoraxdu intay ka dhacaysa laga gaadho ee cibaadada ah ee maksuuska ah ee muftiraadka laga af haysanayo ka noocaas u ahay ay noqonaysaa tuu ku dembaabayo ama inuu markaysa waxaan markaa yani hadli waayo marka yani ta noocaasa markaysa waxaan markaa dhaartii laguma fasirayo inii nadartu liraxmaani sawman falan ukalima alyawma insiya yacni walow qur'aanka macnaha haba ugu soo arorto sawm marka isaga in looga jeedo aamuskaha in looga jeedo haba ugu soo aroortee ta uu ku dembaabayaa taa noqon mayse wuxuu ku dembaabayaa imsaada maksuuska ee markaisaga muftiraadka uu ka afhaysanayo waxau ihi waxaysumaa tacaarada goor kasta iscaaridaan alcurfu ljali curfigii daahirkaa ee muuqanayay washarcu sharcigu falyuqadaman ha la hormariyo lilawali ka horeeyay oo curfigaa ha la hormariyo in lam yakun waa haddii aanu ahayn ama aynay xasilin xukmun xukmi ictalaqa bisharci sharciga mid ku xidhmay waa haddii aanu markiisa waxaan markaa ahayn kaanada dambaa taamaa fain yakun hadduu markaa yacni yahay oo bimacnaa uu xasilo fahuwa bitaqdiimin axaq fahuwa isagu yacni axaqu bitaqdiimin horumarin la hormariyo isaga ayaa markaysagaa ku xaqnimo badan waalcurfu curfiga in caaradahu lwadcu hadduu caarido markaysagaa wadcigii lugawiga ah hadduu caarido fa fii muqadamin canhu yacni markaa ka la hormarinayo ayay ku sugnaatay xaggooda khilaafun khilaaf oo qad qufi markaysa waxaan markaa la raacay fa bacdun bacdi culammada ka midi alxaqiiqatu allafdiyatu ay qaala wuxuu yidhi alxaqiiqatu allafdiyatu xaqiiqada lafdiga loo nisbeeyey ay muqadamatun cala alcurfi curfiga waa mid laga hormariyey waxaa kaloo bannaan inaad tidhaahdo waxaa weeye alxaqiiqatu waa khabar markaa mubtadiiba xadfan ay huwa markaysagaa muqadamka la hormarinaya alxaqiiqatu allafdiyatu wey wa bacdun bacdi culammada ka midana الdilaalaة اlcurfiyatu ay qaala wuxuu yidhi almuqadamu ay huwa markaysagaa ka la hormarinaya addilaalaة اlcurfiyatu waa dilaalada curfiga loo nisbeeyey saas in laegna waxaa bannaan adilaalaة اlcurfiyatu ay muqadamatu wa qiila waxaa la yidhi in yacuma hadduu markaysagaa yani caam noqdo wadcun wadci hadduu markaysagaa caam noqdo qudima waa la hormariya wa qiila waxaa la yidhi hayru daaka kaas waxaan ahayna waa la yidhi ee faxfad xafid buu ku yidhi oo markiisa waxaan markaa taas qayb waclaman ogow buu ku yidhi halkanna wuxuu inoogu tilmaamayaa haddii waxa weeye wadcigii luqawiga ahaa ama xaqiiqadii luqawiga ahaa iyo curfiga ay iscaarida yacnii xaqaa'iqda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya iyo xaqiiqa curfiya saddexdaa qaybood baa loo qaybiya culamada qaarkood afar ka dhigaa jira oo markaysagaa curfigii baa khaas iyo caam buu kala leeyaho taasay kala qaadaan markaase waxay yidhahdaan xaqaa'iqdu waa afar waa xaqiiqa sharciya xaqiiqa luqawiya xaqiiqa curfiya caama xaqiiqa curfiya khaasa marka calaa kulli xaal yacni markaa saddexdaa qaybood afar haddaad tidhahdana waa la mide oo midunbaa markaysagaa laba laga sii kala dhigay ayaa xaqaa'iqda loo qaybiya xaqiiqooyinkaasi marka iscaaridaan yacni keebaa la hormarinayaabaa marka arrinkani ku saabsan curfigana wuu inoo sheegayaa waa xaqiiqa curfiya ayuu noqonaya xaqiiqa curfiya ayuu noqonaya walow markaa luqada majaazba hadduu doonaha ku ahaado laakiin waxa weeye maadaama markaysaga mutacaaraf ay noqotay oo ay aad iyo aada u badatay macnaha noocaasa markaysa waxaan markaa itlaaqa lagu itlaaqayo lagu magacaabayo waxay noqonaysaa xaqiiqa curfiya ayay iska noqonaysa marka shaygu wuxuu yeelan karaa inuu markaa yacni yeesho xaqiiqa lugawiya wa xaqiiqa curfiya yacni markaysagaa labadaba waa yeelan karaa wuxuu kaloo yeelan karaa markaysa waxaan markaa xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya xaqaa'iqdaasi marka iscaaridaan yaa la hormarinaya marka waxa uu inoo tilmaamayaa xaqiiqada curfiyada ah iyo iyo xaqiiqada luqawiyada marka iscaaridaanka la hormarinayo khilaaf baa ku sugan bacdi culammada ka midii waxay yidhaahdeen xaqiiqada yacni marka waxa weeye wadciyada ah ee luqawiga ah baa la hormarinaya bacdina waxay yidhaahdeen maya waxaa la hormarinayaa xaqiiqada curfiyada ah ayaa la hormarinayaa ayay markaa yidhaahdeen bacdina waxay yidhaahdeen markaysagaa maya hadduu markaysaga waxaan uu caam yahay yacni waxa weeye in yacuma wadcun qudima wadcigu hadduu markaysaga xaqiiqada luqawigii hadday markaysagaa caam tahay oo markaysaga aynay yacni qolo iyo wax la mida ku gaar ahayn iyadaa la qadimaya laakiin haddii aynay caam ahayn ee markaysagaa dawaa'ifta carbeed qaar ka mida ay sidaa u yaqaaniin xaqiiqa luqawiya arrinkaasi ka yahay yacni markaa curfigaa laga hormarinayaa bay yidhaahdeen sidaa waxaan ahayna waa la yidhi marka aqwaasha noocaasa ayaa ku sugan bacdiga yidhi markaysagaa xaqiiqada markaysaga luqawiga ah baa la hormarinayaa waxa markaa ka mida baa la yidhi qaadi xuseen shiikhii la odhan jiray ayaa markaysagaa ka mida qolyaha saas qolyaha yidhi markaysaga waxaa la hormarinayaa xaqiiqada curfiyada ah ama dilaalada curfiyada ah baa la hormarinayaana baqawi shiikha la yidhaahdo ayaa ka mida oo ardaygii markaysagaa qaadi xuseen myacni ahaaday marka hadduu qof dhaarto oo markaysa waxaan markaa yacni maalan waxa uu yihi facalal أولى لو حلف على شخص بالطلاق يوم الأحد مثلا إن لم يأكل طعامه فامتنع يوم الأحد وجاء يوم الاثنين وقدم له ذلك الطعام بعينه لا يحنس وعلى الثاني يحنس هذه لا يلاذو حوية يعني مركا قفبة وحو مركا قدار طيب بمعنى طلاق بمعنى وحوجه إذا طلاق معلق على شرط أي استعماله وحوي لمركا إن لم تأكل طعامي فامرأتي طالق دانا عنتظى إذا مركا حن مركا عنين yacni markaa famra'atii taaliqun yacni afadaydu waa iga furantay buuli markuu sidaas iyada ay yidhi maalintaasina waxay ahayd maalin axada bay ahayd markaasuu maalintii cuni waayey oo waa iska daayey maalintii yo maalin axad ay ahayd maalintii axad ahayd buu cuni waayey maalintii isniinta ka dambaysay buu yimi maalintii buu cunay haddii la yidhaahdo waxa weeye yacni markaa qowlka hore lagu socdo oo xaqiiqada marka isagaa luqawiyada ah baa looga jeedaa waxay markaa noqonaysaa in markan haddaanad iminka cunin markaa macnuhu ayuu u dhacaya haddaanad iminka cunin ayuu markaysagaa u dhacaya yacni mar hadduu diiday oo maalintii cuni waayey waxay noqonaysaa markaysagaa talaaqii mucallaqa ahaa ee shardigaa ku xidhnaa inuu markaysagaa dhacay ama haddii dhaar oo kale markaysagaa ay ahayd oo u dhaarto in dhaartii xinsi ka imanayo oo markaysaga waxaan markaa uu dambaabayo inuu ka kafaaro guda ay noqonayso laakiin qowlka markaa haddii lagu socdo curfi ahaan markaa waxa weeye in lagu xambaaro muraadka laga tilmaamaya waxa weye waa cuntaday haddaanad cunin oo in marka ay maanta tahay iyo inay berri tahay farqi ma kala lahaa sidaas aawadeed waxay noqonaysaa inuu markaa yacni aasim ku noqonayo uun hadduu cuni waayo marka hadduu waxa weeye cuno walow berrina ha ahaato goortuu cunaye waxay noqonaysaa inaanu markaysaga waxaan yacni markaa xinsi ka imanayno aanu ku dambaabaynin haddii la yidhaahdo waxaa lagu xambaarayaa dilaalada curfiyada ah baa markaa lagu xambaaraya dilaalada curfiyada abaa lagu xambaaraya haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa inaanu markaisaga ku dembaabayn waayo wuu cunay yani waxa ina waktina yani muqayadkuma ahayn muraadkuna wuxuu ahaa markaisaga inuu cuno unbaa markaa muraadku ahaa marka hadduu maanta cunay iyo hadduu berri cunay yani wax farqiya markaisagaa ma yeelanayso qowlka dilaalada curfiyada baa la hormarinayaa yani waxa weeye waxay noqonaysaa inaan xinsi ka iman qowl kalea wuxuu leeyahay wadcigu hadduu caam yahay bimacnaa xaqiiqada luqawiyadii hadday caam tahay curfiga waa laga hormarinaya laakiin haddaynay caam ahayn lagama hormarinayo kaasna waxaa laga soo naqliyey waxa weeye isagana raafici inuu yidhi oo markaa sheikha raafici la yidhaahdo axad shaykhayn ayaa markiisa waxaa markaa isaguna hadalkaas markaa tilmaamay oo wuxuu hi wadcigu hadduu caam yahay waxaa laga hormarinaya markiisa waxaa markaa curfiga waa laga hormarinaya wadciga caamka oo kale tusaalihiisu waxa uu noqonayaa daaba ereyga la yidhaahdo waxay leedahay xaqiiqa luqawiya oo waxa weeye kullu maa yadibu calaa wajhi alard waxayna leedahay markiisa waxaa markaa xaqiiqa curfiya caama xaqiiqo curfiyo caama bay leedahay oo ah markaa dawaat larbac in looga jeedo wixii afar adin ku socda xaqiiqa curfiya weeyaan waxaanay markaysagaa tahay dawaat larbac baa loo jeeda waa xaqiiqa curfiya caama waxay kaloo leedahay xaqiiqa curfiya khaasa oo bacdu lbilaad waxaa looga yaqaanaa daaba haddii la ilaaqo in looga jeedo dameerka dameerkay daaba u yaqaaneen yacni wax kale agtooda kuma dhacayso marka waxaa weeye hadduu markaa nin ku dhaarto o uu yidhaahdo yacni wallaahi laa arkabu alyawma daabatan yacni markaa ilaahay baan ku dhaartay maanta daabo fuuli maayo daabo yacni marka isagaa fuuli maayo haddii ay noqoto waxa weeye yacni markaa xaqiiqada marka isagaa curfiyada ee caamka ah haddii markaa la yidhahdo wax kastoo afar adin ku socdo uu fuulo yacni waxay noqonaysaa xinsiga inuu ka yimaado haddii ay noqoto waxa weeye yacni markaa curfiyada khaaska ah in lagu xambaarayana waxa markaisagaa xinsigu ka imanaya oo keliya markaisagaa dameer hadduu fuulo dameer hadduu fuulo ayuu markaisagaa xinsigu ka imanaya marka hadduu waxa weeye yidhaahdo anti aaliqun in ra'aytu lyawma daabatan yani waad iga furantahay maanta haddaan daabad arko daabad haddaan arko waad iga furan tahay waxay noqonaysaa haddii xaqiiqada luqawiyada abaa lagu xambaarayaa wax kasta oo nool arlada kor socda oo u arko talaaq inuu ku dhacayo aragga uu arko wax kasta oo nool afar adin bayaanu ku socdo oo arlada kor dhaqaaqaya hadduu arkaba in talaaqi dhacayo ayaa ka dhalanaysa xaqiiqada luqawiyada haddii lagu xambaaro xaqiiqada curfiyada ee caamka ah haddii lagu xambaarana waxay noqonaysaa xinsigu inuu ka imanayo ama talaaqu uu ka imanayo hadday dhaar ahaydna markaisaga xinsigu ka imanayo hadday talaaq mucallaqa calaa sharti ahaydna yacni markaa talaaqu uu dhacayo hadduu markaa arko dawaat larbac wax afaraadin ku socdo wax afaraadin yani markaa ku socdo marka sidaas yadaa ayaa markaa tusaalaheedu uu noqonaya yani curfiga caamka oo iscaariday iyo xaqiiqada luqawiyada waa daaba ereyga la yidhahdo kale dawaat larbac haddii looga jeedo waa xaqiiqa curfiya caama haddii looga jeedo waxa weeye markaisaga wax kastoo arlada kor dhaqaaqana yaanu afaraadinba ku soconay markaasna waa xaqiiqa luqawiya waa xaqiiqa luqawiya weeye amhilo badan baa markaisaga yani laga misaaliya waxa uu yidhi musanifku raximahullah walcurfu curfiga in caaradahu hadduu caarido alwadcu wadcigii luqawiga hadduu caarido xaqiiqadii luqawiyada ahayd fa fii muqadamin canhum ka la hormarinayay ku sugan tahay khilaafun canhum khilaaf markaisaga xaggooda laga soo raray oo qad qufi la raacay fa bacdu bacdi culamada ka mid ah alxaqiiqatu lafdiyatu ay qaala wuxuu yidhi ay huwa markaisaga muqadamka la hormarinaya labadooda markaa mid ahaan ahaaday alxaqiiqatu lafdiyatu xaqiiqada lafdiga loo nisbeeyey wey wa bacdu bacdi culamada ka midina ay qaala waxa uu yidhi addilaalatu alcurfiyatu dilaalada curfiga loo nisbeeyey ay huwa markaisaga muqadamka la hormarinaya addilaalatu alcurfiyatu dilaalada curfiga loo nisbeeyey wey waa musallas daal dilaala dalaala dulaala yani markaa saddexda wejiba waa bannaan yihi waxaan filayaa fatxadu inay afsax ahaan jirtaan filaya wa qiila in yacuma wadcun qudima wa qiila waxaa la in yacuma hadduu caam noqdo wadcun wadci hadduu caam noqdo qudima waa la hormariya wa qiila waxaa la yidhi hayru daaka yani wadciga luqawiga ahi hadduu caam yahay oo bimacnaa waxa weeye wadciga luqawiga ah xaqiiqada luqawiyadii hadday caamato dawaa'ifta carabta qaar ayna ku gaar ahayn ee dhammaantood agtooda saa looga yaqaano qudima waa la hormarinaya oo curfiga waa laga hormarinaya wa qiila waxaa la yidhi hayru daaka kaas waxaan hayna waa la yidhi faxfad markaa xafid buu ku yidhi waclaman yani marka ogow waalcaamu waalkhaasu min alcurfi mata tacaarada fa fiihi daabitun ata waalcaamu caamka iyo waalkhaasu khaaska min alcurfi xaalay ka mid yihiin mataa tacaaradaa goorta iscaaridaan fa fiihi daabitun daabit baa markaa ku sugan daabitkaas oo yacni markaa xadkaas oo lagu xadaynayo ataa yimi wa huwa daabitku waxa uu ahaaday ana alkhaasa xaysu xusira khaaska goorta la xasriyo lama yuctabar lama tixgeliyo aslan weligiiba wailaa ctubira haddii aan la xasrin laakiin waa la tixgeliya waxa uu inoo tilmaamayaa curfiga hadduu iscaarido oo ay noqoto curfi caama iyo curfi khaasi inay tacaarudaan markaa lafteeda keebaa la qadimaya marka waxa uu inoo sheegayaa curfiga waxa weeye caamka iyo curfiga khaaskii markay tacaarudaan yacni sheikhu waxa uu leeyahay daabit baa markaisagaa lagu xadaynaya daabitkaasina waxa uu yahay khaasku hadduu yahay mid maxsuur ah oo in la koobaa ay suurtoobi karto in la koobaa ay suurtoobi karto yacni xaalka noocaas ah ee ma waxaa la hormarinayaa curfiga khaaska ah mise waxaa la hormarinayaa curfiga caamka ah mas'alada noocaas ah yacni waxaa ku sugan يعني mrka khلاaf ba ku sugan waxa uu yihi y kana maxsuرa yumkin احاaطaة bه kama إida kanat caadaة امرأaة أqل min caadaة النisaء في الxayضi kaywmi duna laylat mثala oo kale curfigu hadduu markaa yani khaaska ahi hadduu yahay mid la koobi karayo la xasrin karayo oo in la kooba ay suurtoobi karto tusaalaheedu waxay ahaatay sida markaysagaa qof dumar ayaa caadadeedu waxay tahay caadada dumarka kale mid ka yar weeya caadaday markaysagaa xaydka ku leedahay ee bimacnaa muddada iyo zamanka ay heshaa waa mid aad iyo aad u yar oo dumarka kale waa ka yari maalin oo kaley heshaa aan habeenkii la socon ama wax intaa ka badan oo caadada dumarka kale ka yar ayay heshaa fa hal ilcibratu bicaadatiha am ilghaalibu tixgelinta ma waxa leh iyada nisbadeeda marka la eegayo caadadeeda miyaa loo tixgelinaya mise haalibkaa la tixgelinaya alasaxu thaani yacni sida asaxi waxa weeye markaysaga in haalibka la tixgelinayo wa qiila alcibratu bicaadatiha yani iyadii baa ishkaal dee markaa yimi oo markaysaga yani waxaa yimi marka isaga istixaado iyo waxyaalo noocaasa ayaa yimi marka waxa weeye ma waxaa loo tixgelinaya caadadeedii ay lahayd si caadadeedii dumarka kale lahaayeen baa loo tixgelinaya sheikhu waxa uu leeyahay sida sixada badan li waa in haalibka la tixgelinayo haalibka dumarku caadaday helaan in la tixgelinayo waxaa kaloo la yidhi maya cibradu markaisaga waa caadadeeda weeye teeda lafteeda ayaa markaa la tixgelinaya saasaana markaisaga macruuf ahay haddii laakiin aanu maxsuur aanu ahayn yani marka aslanba markaisaga lama tixgelinayo tusaalihiisu waxay tahay buu yidhi kamaa low jarat caadatu ahli baladin bixifdi mawaashiihim nahaara wairsaariha leyla fahal ilcibratu bihi am bilhaalibi alasaxu lwal khilaafa lilqafaali yacni qolaa waxay caadadooda ku dareer xoolaha markaysaga habeenkiina inay sii daayaan maalintiina inay xaraystaan oo markaysaga ilaashadaan dee caadada macruufkiina waxay ahayd sidaa khilaafkeeda oo in xoolaha habeenkii la xaraysto oo markaa la ilaasho maalintii markaysaa markaa waa yani markaa ay foofaan sidaasaa asal ku ahaa qolaa cagsiyayo waxay sameeyeen iyagu maalintii bay xoolaha xaraysteen habeenkiina waxay sameeyeen markaysaga xoolihii waa sii daayeen caadada noocaasa markaysaga ama la tixgelinaya ama haalibkii baa la tixgelinaya mise caadada qowmkaasi gaarka u leeyihiin baa la tixgelinaya waxa uu markaa sheikhu inoo tilmaamaya alasaxu lawal yani markaa sida asaxa ah ee sixada badan li waa qowlka hore oo markaysaga waxaan markaa in la tixgelinayo caadadooda markaysagaa gaarka iyaga loo tixgelinayo alasaxu lawal khilaafan lilqafaal sheikha qafaal la yidhaahdo iyadoo markaysa waxaan markaa la khilaafay culamadii waaweyn ee shaaficiyadu ka mid ah marka waxa weeye isagu waxa uu yidhi maya waxa weeye haalibku markaysagaa siday isticmaali jireen ayaa la tixgelinaya iyaga caadadooda gaarnimo markaysagaa looma tixgelinayo iyaga caadadooda gaarnimo looma tixgelinayo ayuu markaa weyy marka calaa kulli xaal yani mas'aladan caadadu markay iscaarido ama curfigu yani khilaaf baa ku sugan laakiin waxa weeye marba marka isaga mid baa la arjaxa oo waxa weeye marka waxaa laga eegaya marka isaga yani sida loo xasrin karo iyo sidaan loo xasrin karo sida uu marka yani uu ku yahay mid maxsuur oo cid ku kooban iyo inuu yahay markaisaga mid xoogaa markaisaga xon hal khaasba ha ahaadee xoogaa yaro ballaaran yani taasaa markaisaga laga eegay walcaamu caamkiiyo walkhaasu khaasku min alcurfi markay xaalay ka mid yihiin mataa tacaaradaa goorta iscaaridaan fa fiihi daabitun fa fiihi isagu ku sugnaaday daabitun daabit baa ku sugnaaday daabitka waxaa la yidhahdaa wixii baab ku saabsan ee markiisa waxa markaa la xadayn karo ayaa la yidhahdaa oo qaacidada iyo daabitku qaacidadu waxa weeye min abwaab mutafariqa ayay markiisa waxaa ku saabsan way isshabahaan daabitku waxbaa lagu kulmiyaa marka waxa weeye qaacidaduna abwaab kala duwan bay ku saabsan tahay daabitkuna markaa baab waaxida ayuu ku saabsan yahay fa fiihi daabitun markaa daabit baa ku sugan bimacnaa qaacido daabkan lagu xadeeyo ayaa ku sugan oo ataa yimi wa huwa markaysaga yani daabitkaasi waxa uu yahay ana alkhaasa khaasku xaytu xusiraa goortii la xasriyo lam yuctabara aslan yani markaa marnaba lama tixgeliyo waila ctubira yani markaysaga haddii aan markaa yani aynay ahayn mid la xasriyey oo bimacnaa waxa weeye fardi iyo wax lamida ku kooban haddaynay ahayn ee khaasba ha ahaatee xoogaa markaysaga waxaan markaa dada gaadhayso oo ay markaa koobayso oo markaa dad aan maxsuur ahayn yani ay ku dhacayso caadadaas uctubira waa la tixgeliya mabxasun ilcaadatu hal tunazalu manzilata sharti khilaafun yunqalu ay hada mabxasun kani markaysaga waa baxsi weeye alcaadatu caadada hal tunazalu ma la dejinayaa manzilata sharti shardiga markaysaga maqaamkiisa ma la dejinayaa khilaafun yunqalu ay fiihi khilaafun khilaaf baa ku sugan khilaafkaasoo yunqalu lasoo raro waxa uu inoo tilmaamayaa caadadii manzilo shardi ma ka dhiganta mise waxa weeye manzilo shardi markaysagaa lama dejinayo lagama dhigayo dee manzilo shardi lagama dhigayo masalada noocaasa ayay ku saabsan culamada badankoodu waxay yidhaahdeen yacni markaa caadada manzilo shardi markaysa waxaan markaa lagama dhigayo bay yidhahdeen sheekha khafaa la yidhahdo wuxuu ihi manzilata shardi baa laga dhigaya manzilata shardi ayaa laga dhigayaa buu markaysaga xoon u yidhi bacdi culammada ka mid oo saasoo kale ku raacayna markaysaga waa jiraan oo haddii hadal markaysa waxaan markaa la sheego hadalkaas markaysa waxaan markaa waxaa lagu yacni shardi oo kale u ah aan wax shuruuda la raacin wax shuruuda markaysaga aan la raacin yacni caadadii markaysaga waxay noqonaysaa shardi oo kale u noqonaysaa bimasaabati shardi oo waa xadaynaya bimasaabati shardi ayay markaysaga noqonaysaa oo waa xadaynaya masalan oo kale haddii waxa weeye yacni gaal iyo muslim baa mubaarasa isu soo sameeyey mubaarasa mubaarasadii markay isu soo sameeyeen hadduu shardisto markaysa waxaan markaa gaalkiiyo uu yidhaahdo bishardi waxaa ii shardiya waxa weeye ammaan adiga mooyaane cid kale inaan markaa ka nabadgelayo a adiga way isu soo baxnay laakiin cid kale inaynay ila kaa qaban doonin oo cid kale aynay markaysaga gacantooda u imanayn arrinkaasaan shardistay oo shardiga noocaasa laga aqbalo in cid kale marka isaga ugu tagtaa ma banaana haddaba haddii waxa weeye markaa aanu shardigaasi jirin laakiin curfiga markaysaa waxa mubaarasadu ay tahay inaan la isugu tegin curfiga mubaarasadu ay tahay inaan la isugu tegin afkiise lagama shardinin ma iska noqonaysaa bimasaabati shardi oo ma la odhanayaa mar haddii waxa la yaqaana ee curfiga iyo caadadu ay tahay inaan la isugu tegin labadaa nin in loogu tagaa ma bannaano ma la odhanayaa mise la odhan maayo khilaaf baa masalada noocaasa ku sugan bacdulculamaa waxay leeyihiin markaysaga xoon markaa maya caadadaasi wa mansilata shardi bay degaysaa mar haddii waxa la yaqaana ee muctaadka ahi uu yahay inaan la isugu tegin labadaa nin in loogu tagaa ma bannaano walow yaan laba shardiyninbe oo almacruufu curfan kalmashruudi shartan bay qaacid ahaan u yidhahdaan ka waxa weeye almacruufu curfan waxa curfi ahaan loo yaqaanaa kalmashruudi shartan bay yidhaahdeen waxay ka dhigan tahay sidii wax shardi ahaan loo shardiyey oo kale ay ka dhigan tahay wixii shardi ahaan loo shardiyey oo kale ayay ka dhigan tahay oo in la shardiya iyo in curfi ahaan loo yaqaanaa farqi uma dhexeeya bay markaisagaa yidhahdeen marka bacdi culamada ka midi saasay yidhahdeen bacdina waxay yidhahdeen markaysagaa may ee waxa weeye markaa mas'alada noocaas ah iyada markaysa waxaan markaa ma noqonayso markaa mansilata shardi markaysagaa ma noqonayso mansilata shardi ma noqonayso waxa uu markaa sheikhu odhanayaa yacni asaxu waxa weeye sida sixada badan le labada qowl in marka waxa weeye haddii aanu yacni sidaasi haddii markaa caadadu ay tahay mudaride ay tahay oo sidaa lagu yaqaano ammaan inuu cid kale ka nabadgelayo yacni asaxu waxa weeye inay markaa kalmashruudi ka dhigan tahay kalmashruudi inay ka dhigan tahay suyuuطina waxa u yihi mas'aladaasi markaysaga ama suuradaasi mustasnaa waxay ka tahay yani markaa shayga sida haalibka ah oo sida haalibkaa waxa weeye caadadu waa mansilata shardi inaan la dejinayn buu u wataa maadaama markaa mansilata shardi aan la dejinaynin yani marar markaa la dejiyaa jirta oo haalibka laga istisnoodo suuradaasoo kalea ka mida markaysaga marka laga istisnoodo mabxasunaayo hada mabxasun kani baxi weeyi alcaadatu caadada hal tunazalu ma la dejinayaa mansilata shardi shardiga markaysagaa maqaamkiisa ama mansiladiisa ma la dejinayaa khilaafun yunqalu ay fiihi khilaafun yunqalu waxaa ku sugan khilaaf lasoo raro wa haalibu tarjiixi tarjiixa markaysagaa haalibkiisu fi lfuruuci faracyaalka gudihiisa la kala arjaxayaa laa yakuunu ma noqonayo ka shardi sida shardiga oo kale kamaa ta'asala sida markaysa waxaan asalowday ee qaacida noqotay bimacnaa waxaway mas'aladaa hore jawaabteeday ku tacalluqdaayo khilaafa ku sugnaadee haalibka markaysagaa masaa-isha furuucda waxaa la arjaxaa inaynay shardiga oo kale la mid ahayn cinda ashaaficiya ama cinda alxanafiya markaysa waxaan markaa iyo xanaabilada iyo yacni sida kale ayay markaysagaa u badiyaan sida kale ayay u badiyaan saas aawoodee qaacidadan markaysaga almacruufu curfan kalmashruudi shartan yacni shaaficiyadu ma lehe waxaa le markaysa waxaan markaa qolyaha kalaa leh a shaaficiyadu ma laha qaacidadaas yacni almacruufu curfan kalmashruudi shartan ee waxa weeye markaysaga xanafiyada iyo markaysaga qolyahaasa markaa leh marka laakiin shaaficiyada marka waxa weeye furuucda badankooda waxay arjaxaan inaynay mansilo shardi aan la dejinaynin haalibka saasay arjaxaan suwar laga istisnoodaa jiro oo haalibka ay khilaafaan ayaa jira suurada ammaanka aynu sheegaynay ayaa ka mid a marka waxa weeye baabka yacni ku saabsan waxyaalaha curfiyada wax fara badan oo markaysa waxa markaa yacni ku tacalluqaa jira ama masaa'il fara badan oo markaysagaa gudagelayaa jira yacni kitaabka alashbaah wanadaa'irna aad buu ugu dheeraanaya oo wax fara badan buu markaysagaa ka misaalinaya baabka markaysagaa yacni caadada iyo markaysagaa cawaa'idda ku saabsan iyo curfiyada waxaa yacni shaaficiyada qaarkood ay yidhaahdeen shaafici mas'alada ku saabsan markaysagaa shaqooyinka dadka loo dirnayo istisnaacu sunnaac iyaga markaysaga waxaan markaa haddii aan la shardinin wax ku saabsan markaysagaa ujuuro in lagu siin doono ujro ma laha aan marka horena la shardinin marka hore mar haddaan la shardinin wuxuu iska noqon karaa tabaruc laakiin waxa weye bacdu shaaficiya masalada noocaasa waa khilaafeen oo waxay arjaxeen sida shaafici laga soo noqlinayo si khilaafsan oo waxay yidhaahdeen waana sida imaamu nawowi laftiisu markaysa waxaan markaa aan filayo inuu dooranayo marka waxaay yidhaahdeen masaladaa markaysagaa dadkaa shaqada loo diranayo hadday yihiin dad lagu yaqaano inay shaqadaa ku shaqaystaan oo mushqaayad ku qaataan oo caadadu ay caynkaa tahay shaqadii mar haddii loo dirto walow yaan lala shuruutamin aan la odhan shaqa lacag baan kugu siinaya yaan la odhan be lacagta waa leeyahay lacagta waa leeyahay oo waxa weeye waxa uu ku yeeshay markaysaga alcaadatu muxakama qaacidadaa waxay tahay caadadu waa mid laga xukum yeeshay oo wax lagu xukumayo marka sidaas iyadaa aawadeed caynkaasoo kale ay noqonaysa marka suwar badan oo kalea la mida waxaa la mida markaysa waxaa rayislii baad u tagtay caadada la yaqaanaa waxay tahay markaysa waxaan mushqaayadii ujuuro intimaha xiristiisa uu ku qaato dabeedna waad fadhiisatay kursiga waxaad tii intimaha ii gaabe waxa weye dee lacagta waa lagu leeyahy yacni igumaad odhan markaysagaa lacag baan kugu xiraya anna lacag iigu xiriyo wax la mida kuma odhan yacni ixsaan ii samey buu markaysaga hadalku aqbalaa shubhadaasi markaysagaa lagaama qaadanayo oo waxaa la noqonaysaa markaysa waxaan markaa curfigii waxau noqonayaa mid laga xukum yeelanayo oo wax lagu xukumayo ayuu markaysagaa noqonaya mid wax lagu xukumayo ayuu noqonaya marka waxa weeye calaa kulli xaal yani marka waxyaalaha la yaqaane curfi ahaan loo yaqaana waa saasoo midhan wey shaqooyinka ciddii loo diranayey yani markaa farsamada markaysa waxaan markaa waxaa tidhi yani mara maraa tidhi itol intaad mid dawaara u geysay yani waxa weeye haddii aydan lacag ka heshiinin maaha tabaruc inay markaa noqonayso ee haddii mar la yaqaano markaysaga inuu lacag ku qaato dee lacagtii markaysaga xun adna ujradii waa lagu leeyahay adna ujradii waa lagu leeyahay weeyaan masalada mucaadaadka ku saabsan ee bayca markaa ku tacalluqda lafteedu markaysaga halkan oo kale waa ku tacalluqda oo waxa weeye shaaficiyadu waxay isweydiiyaan yacni bayculmucaadaat ma asaxaya haddii qabuul iyo iijaab aan la sheegin laakiin marka waxa u yihi waar intaa iga sii yacni dabeed marka waxa weeye waa kaa siiyey ama maxaad siinaysaa bu i markaasu intaasaan siinaya intaasaan siinayaa bui markaasu uu ka qabtay lacagtiina waa siiyey wax hadal la yidhaahdo qabuul iyo iijaabina ma dhicin mucaadaad baa dhacay bimacnaa isi siin yani waxa weeye labadii markaa la isweydaarsaday ayuunbaa dhacay masalada noocaasa shaaficiyada qaarkood waxay yidhaahdaan bayculmucaadaat asixi maayo qaarkoodna waxay yidhahdaan muxaqaraadka iyo waxyaalaha yaryar waa ku asaxaya laakiin imaamu nawowi waxau yihi sida mukhtaarka waxa weeye bayculmucaadaat inuu asaxayo waayo baycu waa soo arooray yani wax shuruuda markaysagaa laguma xidho qabuul iyo iijaab lagu shardinayo yani marka waxa weye ma soo aroorin curfiga markaysaga haddii la eego caadada loola noqdana arrinka noocaasi dadka agtooda bayc buu ka yahay mucaadaadkaas isu dhiibkaa la isu dhiibaya dadka agtooda markaysagaa bayc buu ka yahay markaa shardinta la shardinayo la odhanayo markaysa waxaan markaa taa bayc ku asixi maayo ee ilaaba ilaa waa in nudqi xasilaa qabuul iyo iijaab ah daliil bay u baahan tahay imaamu nawowi oo kale caynkaas u tilmaamaya saas aawadee wuxuu odhanaya mukhtaarku waxa weeye waa in markaa baycaasi asaxayo ayaa qowlka la doortay markaysagaa uu yahay ayuu odhanaya wa qaalibu tarjiixi tarjiixa badankiisu fi lfuruuci faracyaalka gudihiisa laa yakuunu ma noqonayo ay huwa markaysagaa curfigu ka shardi markaysagaa shardiga markaysagaa mid la mida kamaa ta'asala sida asal iyo qaacida noqota takhtiimun ay hadaa takhtiimun kani khatimaad wey alcibratu bilcurfi aladii qaaran alcibratu tixgelintu ay kaa'inun bilcurfi aladii waxay ku sugnaatay oo ku xasilaysaa ama ku dhacaysaa curfigii isagu qaarana lamaanaaday oo shayga markaysagaa caqdiga ama ficilka ku lamaanaaday maca sabqin lahu yacni horumaris uu hormaray markaysagaa lala qabo filma'khadi yacni xagga qaadashada markaysagaa curfigaa la qaatay waxa uu tanna inoo tilmaamaya yacni waxa weeye curfiga la tixgelinayaa waa curfiga saabiqa ah ee curfiga daari'a ma ah saas aawadeed bay culammadu markaysaga ay yidhaahdeen qaacidaaan laa cibrata bilcurfi adaari'i yacni wax tixgelin la yidhaahdaa uma sugnaanin curfiga soo darriyey curfiga soo darriyey ee xaadidka ah ee waxa weeye shaygii la doonayay in curfiga loo qaato kaba dembeeyey ma suuragal aha waxa weeye markaysaga waxaan markaa in curfigaa la qaato ee ilaaba ilaa curfigaasi waa inuu noqodaa markaysagaa mid yacni horreeyey oo shaygan ka horreeyey oo intuu ka horreeyey weliba la lamaan yahay intuu ka horreeyey inuu haddana inqiraaday saxiix maaha in la qaadanayo waa inuu intuu markaysagaa ka horreeyey haddana markaysaga waa inuu markaa soo gaadhay yacni waxa weeye wakhtigan oo muqaarin uu la ahaa yacni wakhtiga marka arrinkaasi dhacay waa inuu curfigaasi mid jiro ahaa taas yada ah ayay markaysa waxaan markaa culammadu marka ay yidhaahdeen waxa markaa yacni mas'aladan ayuu inoogu tilmaamayaa yacni curfiga markaysaga muta'akhirkii inaanu ti- tixgelin lahayn ee curfigii markaysaga waxa saabiq ahaa ee weliba muqaarinka la noqday arrinka ka tixgelintani markaysaga inuu kaas yahay ayuu markaa inoo sheegay yacni ahlucilmiguna saas iyadaa bay tilmaameen oo cid odhanaysa curfi markaysaga axaadiisa soo darriyey baa lagu yacni fasirayaa yacni wax dhici kara markaysaga ma aha wax dhici kara ma aha walida qaaluu laa cibrata bilcurfi aari waa ka sharaxa qudhiisa ku tilmaamaya wamin huna اctubira alcurfu fi lmucaamalaat walam yuctabar fi اtacliiqi waliqraar yani waxa uu leeyahay sidaas aawadeed ayaa waxa weeye curfiga waxaa lagu markaa tixgeliyey mucaamalaadkii dhacay laakiin iqraarka iyo tacliiqa iyo waxyaalaha noocaas ah oo wax soo socda oo kale wey wax soo socda oo kale bimacnaa hadda wixii ka dambeeyaan qirtay wey ama waxa weeye markaysaga wax soo socduu wax ku xidhay marka tan noocaas oo kale curfi looma tixgelinayo wixii ku saabsan tacliiq wax wax lagu xidhayo ama iqraar wax la qiranayo sidaas aawadeed baa markaysaa markaa yani shaaficiyadu waxay yidhahdeen low aqara bidaraahim dirhamuu qirtay dirhamadii uu dabeedna wuxuu ku fasiray lacagtii beledka laga isticmaali jiray lacag aan ahayn oo dirhamo meel kale laga isticmaalo ayuu markii dambe ku fasiray waa la aqbalayaa buu markaysa waxaan markaa weyy yani suyuudi waa siduu markaa taxriirinaya ee sharaxa uu ku ishaaray sharaxa uu markaa tilmaamaya suyuudi inuu taxriiriyey masalada noocaas marka calaa kulli xaal waxyaalihii mucaamalaadkii curfiga waa lagu tixgelinaya curfigaasina waa inuu noqdaa yani almuqaarinu asaabiq mid markaa kana horreeyey yani markaa lana lamaanaa waa inuu markaysaga wey sidaas iyada ah waa inuu markaa wey takhtiimun ay hada takhtiimunkani khatimaad wey khatama takhtiiman ba weeyaan alcibratu markaysagaa tixgelintu bilcurfi ay kaa'inun aw xaasilun bilcurfi curfigay ku xasishaa curfigaasoo alladii kaasoo qaarana lamaanaaday mac sabqin horreyn uu horreeyey markaysagaa lala qabo lahu isagu curfigu markaysagaa uu horreeyey fi lma'khadi xagga markaysagaa qaadashada la qaadanayo uu ka horreeyey oo bimacnaa curfigu wax horreeyey oo markaysagaa yani alfaadan ka horreeyey iyo isticmaalkan iyo mucaamaladan inuu yahay yani lala qabo wa kullu maa lam yandabit sharcan walaa wadcan falilcurfi rujuucuhu njala wa kullu maa kii dhammaantii oo lam yandabit aan xadaysmin sharcan ay fi sharci sharciga gudihiisa aan ku xadaysmin walaa wadcan walaa fi lwadci wadciga gudihiisana oo bimacnaa luqada markaa gudaheedana aan xad ku lahayn falilcurfi rujuucuhu njala falilcurfi markaysa waxaan markaa ayuu ahaaday farujuucuhu noqoshadiisa lilcurfi ay ila alcurfi uu u noqdaa injala waa muuqday oo waa daahiray wuxuu halkana inoogu tilmaamayaa shay kasta oo aan sharciga iyo luqada midnaba markaysaga xad ku lahayn curfiga ayaa markaysagaa lagu xadidaya sida markaysaga waxaan markaa xarjiga oo shayga markaa sariiqada ama tuugada waxaa loo shardiyaa waxa weeye xirsulmithli waxaas inuu markaa xafidnaayo wax dayacan waa inaanu ahayn oo xirsulmithli waxa isaga oo kale lagu xafido ee lagu ilaasho waxaasoo kale waa in lagu ilaashay xirsi haba lahaadee xirsigaasi xirsulmithli haddaanu ahayn oo waxa noocaas oo kale ah wax lagu ilaasho aanu ahayn yacni ma noqonayo waxa weeye mid la tixgelinayo markaysa waxaan markaa yacni xirsigaas ma aha waayo curfigi baanu markaysa waxaan markaa yacni aanu ahayn kaas yani xirsigii loo yaqaanay aanu ahay oo xirsiga ashyaadu waa kala duwanta sayn horeba usoo ishaaray yani adhiga iyo xoolaha iyo waxyaalaha noocaasa waxaa la geliyaa xoolaha nool xeryaa la geliyaa kuwaasaa xirsi u ah yani weelka iyo kijinka iyo meelahaasaa la yska dhiga yani waxa weeye waxyaalaha ku saabsan markaysa waxaan markaa lacagta iyo waxa la midka ah yani meelaha markaysaga lagu ridaa sanduuq iyo wax la mid a ayaa lagu ridaa iyo dahabka iyo marka haddii la yidhahdo waxa weeye dahab baa markaysa waxaan markaa la dhigay yani markaa xero yani xoolo markaa xeradood ayaa markaa dahab la dhigay waxaa la odhanayaa markaysaga xoolahaasi xirsulmithli kuma jirin baa la odhanaya yani dahabkaasi waayo sababtu waxay tahay yani dahabka xirsi uma aha yani xeradu waxaa xirsi u ah in sanduuq iyo wax la mida markaysaga lagu rido khasnadi iyo sanduuq iyo waxyaala noocaasa in lagu rido taas iyadaaba markaysaga wax markaa xirsi u ah marka waxaa weeye xirsiyada maawardi sida uu sheegay ee uu ka soo noqonayo markaysa waxaa markaa saaxiibulxaashiya wuxuu leeyahy axraastu waxa weeye waxay ku kala duwan tahay oo isku khilaaftaa shan nooc bay isku khilaaftaa maalka markaysaga waxaa nafaasadiisa bimacnaa qaalinimadiisa iyo wanaaggiisa iyo markaa taas marka laga waayo yacni wanaaggaa in wax u dhiman yihiin taa waa isku khilaaftaa oo siduu u kala wanaagsan yahay xirsigiisu waa u kala duwan yahay ama u kala qaalisan yahay mid labaad waa isku khilaaftaayoo beledku siduu waasica u yahay ee waxa weeye dadka markaa suraaqda iyo kuwa waxada farabadnida ay farabadan yihiin iyo inaynay farabadnayn beledkuna markaisaga uu yar yahay umuuraha noocaasna waa ku kala duwanaanta oo beledkii markaisagaa suraaqdiisu badan yahay waa waxada iyo beledkaanu badnayn yacni beledku badan yahay baa wax xafidaadda aad loo sii badiya oo aad wax loo sii xafida oo xagga marka laga eego waxa weeye beledku haddii cabsii jirto dee xirsiga maalku u baahan yahay ee uma baahna waxa weeye haddii ayna cabsi jirin ee ay tahay amni taana waa isku khilaafta mid saddexaad waa isku khilaaftaayo yacni xaakimka inuu caadil yahay iyo inuu daalim yahay inuu waxa weeye dadka markaysaga yacni fusaaqda ama markaysagaa suraaqda waxaaba inuu ku ad adag yahay iyo inuu u dedebacsan yahay taa lafteedana markaysaga waxaan waa isku khilaaftaayoo xirsigu waa ku kala duwanaada oo haddii markaysaga waxaan markaa xaakimku aad ugu adag yahay caadilna u yahay xaalka noocaas oo kalea waxaa dhici karta xirsiga in layska khafiifiyo oo aan markaysaga aad wax loo xafidin oo suraaqdii markaysaga ay yaraadaan baa surowda mid kalena waa ku kala duwanaataayoo habeenka iyo maalinta lafteeda waa ku kala duwanaadaa xirsigu wax markaa maalintii xirsi noqonaya ayaan habeenkii xirsi noqonayn oo waayo dadka markaysaga waxaan suraaqdii sida badan waxay soo baxaan wakhtiyada habeenkii ayay markaysagaa soo baxaan sidaas aawadeed markaysagaa xirsi badan oo siyaado ah ayuu u baahan yahay shayga markaysa waxaan markaa la doonaya in la xafido marka calaa kulli xaal baabkan yani umuuro badan baa saas yadaa ugu tacalluqa caadada la yidhaahdo masaa-isha markaa ku tacalluqa culamada qaarkood sheegeen waxaa ka mid a mas'alada layahaa badaalada oo waxa weeye awqaafta oo kale markaysagaa qofku hadduu waxa weeye ama imaamadoo kale hadduu lacag ku qaadanayo ama diraasada markaysa waxaan markaa waxa weye madraso waqafa wax laga dhigayo oo kale markaysaga uu yacni lacag ku qaadanayo fasaxa waktiga la fasaxay lacag ma leeyahay mise ma laha masalada noocaas oo kale ah waxa waxay kaga warramaan baabkan alcaadatu muxakama markaa tan noocaas oo kale ah waxay yidhaahdeen haddii caadadu mudarida ay tahay oo ay ka horraysay waxa weye wakhtigii yacni markaa ay ka horraysay yacni waqafka yacni marka ay ka horraysay waxay noqonaysaa markaysa waxan markaa inuu lacagtii yeesho oo u istixqaaqii markaysaga uu yeesho ayay markaysagaa noqonaysa oo wakhtiyada qaar oo kale waxaa markaa caanbaxday in bisha ramadaan iyo shan iyo tobanka shacbaan oo kale inaan wax la dhigin ba markaysaga waxa yacni oo fasax ay iska ahaadaan madaaristu ayaa wakhtiyada qaarkood caanbaxday tan noocaas oo kalea waxay yidhahdeen culammadu markaysaga maadaama curfi mudarida ay noqotay wakhtiga markaysaga waxaan waqafkana ay ka horraysay waxay noqonaysaa markaysa wax marka istixqaaqii inayna markaysaga waxba yeelaynin oo uu markaa noqonayo mustaxiq uu noqonayo oo uu yeelanayo markaysa waxa mushaharkii waqafka markaysaga waxaan markaa yacni ku saabsanaa uu yeelanayo wakadalika markaysa waxaan imaamka laftiisa waxa markaa yacni ibnu nujaym oo kale markaa uu odhanaya uu soo naqlinaya hadduu imaamada markaysagaa ku qaato mushahar oo kale yacni bishii kasta markaysa waxaan markaa usbuuc ayuu markaysa waxaan markaa ruqso yeelanayaa markaa aqaaribtiisa iyo uu ziyaarto oo caynkaas oo kale ayuu markaa sheegaya marka awqaaddiisiba waxyaalaha noocaas markaysagaa ay caanbaxeen ma aqaan kolley waktigan curfigu miyuu isbedelay waayo acraaftu waxay yidhahdaan qad tatagayar yacni curfigu waa isbedelaa oo wax curfi markaysagaa wakti muctabar ahaa baan wakti kale muctabar ahay tusaalihiisu waxay ahaatay fuqaada qaarkood waxay yidhaahdaan muru'ada waxyaalaha markaysaga waxyaalaha waxaa ka mida madaxu inuu qaawan yahay aan wax saarayn koofiyad iyo cimaamad iyo waxba ayna saarayn saas aawadeed waa saaqitu lmuru' ay yidhahdeen qofka markaysa waxaan markaa madaxiisu faydan yahay ee saas dadka ku dhex mara oo shahaadadiisa lama aqbalay dee waabay cayn ka ahaydoo yacni qaalibku ahaa madaxu inuu asturan yahay oo wax saaran yahay saas yadaa mar bay ahay laakiin curfigii dadku maadaama uu isbedelo muslimiinta badankoodu madaxoodu markaysagaa uu faydan yahay oo qaalibku caynkaas yada ay tahay ma noqonayso markaysagaa mid yacni muru'adii markaysaga wax yeelaysa oo la odhanaya markhaatiyadii markaysaga waxbay yeelaysaayo markhaatigiisa la aqbali maayo la odhan maayo markhaatigiisa la aqbali maayo la odhan maayo lianna alcurfa yatagayar curfigu waa isbedelaa markay culammadu leeyihiin alaxkaamu tatagayar yacni marka waxa weeye bilasminati waalamkinati waalcawaa'id mas'alada noocaasoo culamada qaarkood ay cabiraanna muraadka looga jeedaa waxa weeye in curfigu hadduu isbedelo inay dhici karto xukumku inuu isbedelo in xukumku inuu isbedelo ay markaa suurtoobi karto ugamana jeedaan axkaamtii markaysagaa munazalka ahayd ee mansuuska ahayd baa isbedelaysa ugama jeedaan wa ilaa haddii taas la yidhahdo waxay noqonaysaa dacalmana yacni cilmaaninimay noqonaysaa waxa weeye shay markaysaa waxaan markaa shareecadiiba in laga tago ayaa ka dhalanaysa ee markay leeyihiin culammadu marka alaxkaam tatagayar bitagayuri alasminati waalamkinati waalcawaa'id ugama jeedaan axkaamta mansuuska ah ugama jeedaan ee waxay uga jeedaan axkaamta markaa ijtihaadiga ah ee culammada markaysaa waxaan marka ay ku ijtihaadayaan ee ku tacalluqda markaysaga alfaadda ama acraafta ku tacalluqda tan noocaasa markaysagaa tatagayuraysa laga tilmaamaya oo curfigii ku dhisnayd xukumku markuu isbedelo ayaa xukumkiina isla bedelaya oo alcaadatu muxakama maadaama ay ahayd caadadii uu ku dhisnaa xukumku maadaama uu isbedelay xukumkiina waa isla bedelayaa baa looga jeeda marka saas aawoodee qaacidadaa inaan la ilaaqin baa markaysagaa fiican muraadka culamada ilaaqdayna saasay ujeedaan ilaaqeeda markaysagaa in la ilaaqo cumuumnimo lagu xambaaran waa mid baail ah waa mid markaysagaa baaila weeye bale markiisa waxa markaa kufriya oo in la yidhahdo axkaamtiiba waxa markaa bannaanba inay isbeddesho oo yani shayba markaysaga wakti si noqdo waxaa ka dhalanaysa zinadu wakti inay xaaraan tahay wakti kalena waxa bannaan inay iska bannaanaato yani taasina waxa weeye waa mid markiisa waxa markaa kufriya marka taana culammadu uma jeedaan ee waxay uga jeedaan alaxkaamu almabniya cala alijtihaad qad tatagayar bitagayuri alazminati waalamkinati waalcawaa'id macnahay uga jeedaan waa saas iyada ah weeyaan markuu yidhi waxa weeye shay kastaan sharciga iyo wadciga midnaba ku xadaysmin yacni curfiga ayuu noqonayaa xadaysankiisu waxay ku tusinaysaa waxa weeye sharciga hadduu ku xadaysan yahay inaan wax kale loo leexanina sharciga la qaadanayo hadduu xukunkaasi mundabit ku yahay oo ku xadaysan yahay luqada wadciga luqawigaana waxa uu yahay wadciga luqawiga ah baa markaysagaa la qaadanayo wadciga luqawiga ah ayaa markaa la qaadanaya haddii labadaa midnaba aanu xad macruufa ku lahayn yacni curfigaa loo noqonaya curfiga ayaa loo noqonaya وكل mا kii dhammaantii lam yنضبط aan xadaysmin شharcan ay في الشharci شharciga aan ku xadaysmin walaa وضعan yaعni وadciga lugawigaa gudihiisana aan ku xadaysmin falilcرفi رujuuعhu njala ay farujuucuhu noqoshadiisa lilcرفi ay ilى اcرفi uu u noqdaa injala waa ظaahiray oo waa muuqday والlah أعلم سubحaanaka اللهma وبxamdika أشهad an laa إlaha ilا أnta أstغفirka